abuukar qaadiid oo kumid ah dadka farakutiriskae an ololeeyow in dhallinyarada iyo kuwaan toban aamowka jaadka iyagoo ay baawiso ololashay jaadiidnimadu sadeersiyey degmada qardha abuukar iyo saraakiil ku tirsan ciidamada puntland iyagoo ay bayo booqdana xarada tababarada ciidamada ee horgoble ee qardha meelasayto iyo kala hadleen ciidamo ku tirsan han puntland ciidanka kajara xerada tababarka iyagoo ay ballangudigay inay isticmaalaan wal kasta oo caafimaad ahaan iyo maska ahaan wala dhimo karo wayna lan sheegay inuu dadka kaleniyo kula dagaalaman aamowka jaadka waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo qaad wuxuu yahay anoo adeegsanaya nin kale anigu ahaan jiray markaas idinku ka fikera ninkaas aan anigu ahaan jiray oo aan tilmaamaha soo socda bixin doono ninkaasi ciidan ma noqon karaa marka shaqadiisa ma gudan karaa labadaas bigjar baan rabaa inaas garab dhigtaan ninkii qaal cuna ayaana iiga markhaati noqon doona astaamaha aan tilmaamayo ninka qaadka cunaa markuu uu xaloo kala qayilo saakoo kale waa qaadiro waa qoraxdoo dhibta waa juucjuuc waa madax xanuun waa nerfis waa angeri waa waa asagiibaa xanaaqsan marka ninka muudkaas ku jira oo xanaaqsan oo qaadiraysan oo cid walba dhibsanaya balqayaasa ninkaasoo layidhi meeshaas jooga halkaas la rabay amnigoodi lagu aaminay oo layidhi halkaas dadkaas ilaaliyo wuu dhibsanayaa dadkaan muluqmuluqdooda iyo waa nin qaadiraysan waxaa laga yaabaa haddii gaari la rabo inuu baaro mid hadduu u kaco oo mid labaad u kaco midka saddexaad intuu tooshka saas dhaho ama saa wala deji haa iska soco inuu dhaho waa wahsi qaadiradaa iskale marxaladda labaad oo ninka qaadka cunaa ku jiraahay waa marqaan markaan waa moor active waa xayi laakiin waa hubsiino la'aan waa degdeg waa waa waxaan leeyahay haddii alla ku idmahayo waa waa dhayalsi wax walba la fududaadaan taasna iyo nin ciidana oo amniga la sugayana waad garan kartaa si aysan isu keeni karin tii hore cajiska iyo waxsiga ahaydna waad garan kartaa si aysan isu keeni karin ololaga abuukar qadiid usukuwada gobolada dalka soomaaliya way ballanka gollaya inay dhallinyaradii ciidamada iyo kuwaan toban aamowka jaadka